ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weye ergo ha noo soo orgoogto hana naga ergoogto allahayow ha yeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
xoolaheena waa waxii yaraayo nooga soo haray oo dadku ku baadeen lahana waa baaba-ay hadsiima xoolihii horta si looga farxadan oo hayaa ma garat cid macnaha ilaahay ma ogiyo cid hadda aan gargaar ka helno ama dawo ha noqoto ama kaalmo kale ha noqotona ma jirto ma garat xoolaha abaarta idinkaga haray meeqay ahaayeen wallaahi boqolkiiba sagaashan ama siddeetan iyo shan meelahaas waayo boqolkiiba siddeetan iyo shan meeq markaad leedahay meeqo xoolo aad haysatay meeqahaas abaarta kaaga dhamaatay
horta dadku geel iyo ari iyo loql intaba saddexda waa la haystay ma garat aniga markaan iska soo qaado waxaan lahay ari laba boqol iyo konton ah laba boqol iyo kontonkii waxay iiga joogto sagaal iyo toban neef marka meeqaa geel lahayd meeqaase lo lahayd awalba anugu waxaan lahaa lo iyo ari ma garat looda hadda awal shan labaatan iyo shan aan lahaa ma garat hadda saddex sac hadda oo saddex anigu dhalay ii joogto oo afar ah macnaha afar neef wey marka xoolaha abaarta kaaga haray miya waxaa cudurku kaaga dhacay mise kuwa horaad ii sheegayso abaarta iyo cudurka ayaa isla helay wixii dhintay wayba dhinteen soo ma ahan waxa hadda aan ka hadlay waa waxa joogo hadda aan u baahanahay maaragtay dabaqabasho sii dhimanaya dawola-aan darteed magarad meeqaa hadda kuu joogta oo hadda aada haysataayo cudurka uu ku dhacay ariga hadda dhammaanayo horta hadda asuu markii hore abaarta horta waxay iga soo hartay sagaal iyo toban neef ma garat sagaal iyo tobankii xoogaha way yara korodheen markay korodheen haddana cudurkaana u yimid ma garat xoolaha kaa dhinta marka laga tago kuwa nool ee hadda cudurka uu ku dhacay daawo ma u raadisay wallaahi macnaha al ogso oo dadka maaragtay dad horta nin lacag haystaa wax duran kara moogido nin aan lacag haysan horta muxuu duran karaa tabardarro aawadeed tabardarro aawadeed u daweyn kari waay dadka siduu u badan yahayna awal xoolahaas uu dad ku ahaa xoolihii hadday dhaafeen dadkii ceyr buu iska noqday ma garat marka waxa weeye dadka dad isdhaadhaamo macnaha aad dadka israna ma aha ma garat marka walaalay waxa weeye anagu haddee tuul ahaan degmahaan degmahaan wayna dhaafeen cudurada jira aawadood way baaba-een cuduradii ay la baaba-een ma marka cuduradan xoolaha idinkaga dhacaya goormay ku bilowdeen abaartii abaartii abaartii iyo saacaddan waa qunyarluudayeen waa qunyarluudayeen waa lala diray nin walba isagu dadka u
cudurka haya xoolaha ma ogaateen marka
maya maya waa dee wa wax la baran kara maahan maogtahay marka ilaahay hanaga maslaxee waxa waxa wada ilaahay uu wato iska dhimayaan maxay ahayd furuqa iska jira waxaa jira bahal diifliiraha jira waxa waxaan garan karna anagu maahan maga marka sagaal iyo tobankii neef ee kuu haray ee ariga ahaa hadda meeqaa kaaga joogta hadda waxay iiga joogta saddex iyo toban lixda kale goormay dhinteen marka wallaahi hadda bilo saas ma jiraan toonkii hadda inta udhaxaysa saddex dhinteen nolol ahaan maxaad ku tiirsan tihiin haddii xoolihii aad ku tiirsaneedeen ay dhammaadeen qaarna hadda cudurro ay la jiifaan beero oo tabar loo waay haruur ah ayaan maaragtay xoogaan aan maaragtay aan wax ka dayanaa waxayna wax naf wax tabar daraa loo fali waayo ma garat waayahay ilaa goormeed ku tiirsaneedeen beeraha beeraha fahaysaninaha waxaa weeye tacab unbaa laga taca tacabkii waxba ka bixi maayaan
sababta aysan dalagyadu idinkugu baxaynin maxay tahay beeraha haruur baan ku dhigan jirnay beerihii macnaha waxa weeye dadkii hadduusan lacag lahayn beerihii lama tabci karo waan lagu baahday ma garat marka meel xuna ka fafaqanaya meeshii wax naf loo ka imaanay male wixii maaragtay aaliska daba jooga naf kale lama hayo ma garat intii abaartu jirtay sideed ku nooleydeen maxaad qaban jirteen
abaartii abaartii mataqaanaa geel yidhaahda malmal mataqaana malmal duurka ilaahay baan qaraad iskaga doonan jirnay oo qaraadkaasaan maaragtay haddaan wax soo helna aan maaragtay aan irsaaqa jirnay waa nala ka gadan jiray qola ganacsiaan waanu baahannahay walaalaha na soo warsaday waxaan ka codsan deg dega nasiyaan anagoo maaragtay gobolka hiraa ka tirsan beesha degmada fardiga waxaan codsanayaa in gargaar degdega nalala soo gaaro ma garat waanu baahannahay haddaan macnaha gargaar helinna halis baanu ku sugannahay ma garat inaan ka codsanaya hay-adaha na soo wacay iyo walaalaha na soo wacay ee hadila soomaaliyeed
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali uu garan karo weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow ha yeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana atuus ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa